galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaadah idaacaddeena galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa washington dhegeystayaal waa galab jimcaha bisha oktoobar ee sannadka labada kun iyo saddex iyo labaatankana waa lix waxaadna haatan naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo boggeena v o a somaali dot com idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a na waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan daanduray qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeena galabtii wararka v o a waxaa ka mid a barnaamijka faaqilaadda toddobaadka oo maanta aynu ku eegayno siyaasadda jubbaland
dowladgoboleedka jubbaland runtii wuxuu ku guulaystay inuu siyaasiyiinta uu wadahadal la furo waana caadiyan wax sharci oo jiro waan aqaanaa maxaarad cid walba way garanaysaa brofesorka wuu garanaya waa nin aqoon yahan xildhibaankaygii hore shiri waa garanaya wuxuu yahay dadku hadday isu yimaadaan way tashadaan in looda tashadana ma xuma waxaan dhihi lahaa markaan taa ka soo gudbo dadkan waxay u baahan yihiin isbeddel
barnaamijka umuuraha islaamka iyo qodobo kalena waad maqli doontaan hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horrayn doonaa warkii milatariga turkiga ayaa waxa uu dilay lix iyo labaatan ka tirsanaa mantadiinta kurdiyiinta ee waqooyiga suuriya xalay saqdi dhexe iyaga oo kaga argoosanaya gantaal lagu weeraray saldhig turkigu uu leeyahay wasaaradda gaashaandhigga ee turkiga ayaana sidaasi sheegtay iyadoo iskohordhimaadka uu sii kordhay ku dhowaad toddobaad kadib weerar bam oo ka dhacay ankara weerarkan gantaal ee lagu qaaday saldhigga oo ay fuliyeen maleeshiyada kurdiyiinta suuriya ee y p g ayaa waxaa lagu dilay hal askari oo ka tirsanaa booliiska turkiga iyadoo lagu dhaawacay toddoba sarkaal iyo askar deegaanka dibiq ee waqooyiga galbeed ee suuriya fiidnimadii xalay sida ay sheegtay ankara qaramada midoobay ayaa ku eedaysay suudaanta koonfureed in ay ku kacday xadgudubyo dhinaca xuquuqda aadanaha ah iyadoo caburinaysa markaasi qaybaha mucaaradka guddiga xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ayaa waxa uu sheegay in dowladda suudaanta koonfureed ay sidoo kaleeto caburisay xorriyadda saxaafadda islamarkaasina ay jibisay isla xisaabtanka iyo hannaanka dimuqraadiyadda guddigan ayaa waxa uu ku soo saaray eedayntaasi warbixin soo baxday khamiistii shalay oo uu kaga hadlayay xaaladda xuquuqda aadanaha ee dalka suudaanta koonfureed ilowareedyo badan ayaa waxay sheegeen in qof falastiiniya la dilay aroornimadii hore ee maanta oo jimcaha intii lagu guda jiray iskahorimaad askarta israa'iil iyo dadka yuhuudda ee degan magaalo ku taala daanta galbeed ee la haysto oo ay ka dhacayeen rabshada joogtaa labiib maxamed labiib dimidhi oo sagaal iyo toban jir ahaa ayaa waxaa toogtay dad yahuuda oo iyagu degan magaaladaasi huwera sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee falastiin ciidamada israa'iil ah ayaa bayaan ay soo saareen waxa ay ku sheegeen in ciidamadu ay toogteen qofkaasi waxaana markii dambeeto uu sheegay afhayeen u hadlay ciidanka inaanu xaqiijin karaynin ama caddayn karaynin in qofka falastiiniga la dilay ama la dhaawacay waara waa magaalo ku taala dhanka waqooyiga daanta galbeed waxaana sanadkan ka dhacay dhowr toogasho oo dad falastiiniyiina ay ku dileen dad israa'iiliyiin ah oo baabuur watay iyo weeraro argoosi ah oo ay yuhuuddu iyaduna geysatay una geysatay dadka deegaanka iyo hantidooda warkiina waa naga intaas wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay mas-uuliyiinta dalkaasi nigeria ayaa waxay baarayaan dhimashada shan iyo toban qof oo ku geeriyooday qarax ka dhashay dhuun kuwa saliidda qaada ah oo si sharci darro ah markaasi shidaal loogu xadayay gaar ahaana gobolka delta ee koonfurta dalkaasi nigeria timothy obezio ayaa warbixintan waxa uu ka soo diray abuja waa kan xuseen barre
taliyaha booliska koonfurta nigeria ayaa v o eda khadka telefoonka ugu sheegay arbacadii in mas-uuliyiintu ay bilaabeen baaritaan la xidhiidha dhacdadii ugu dambeysay afhayeenka booliska grace enge koko ayaa sheegtay in dadka deegaanka ibah ay guranayeen saliid cayrin oo ay ku sifeynayeen goob sharci darre ah oo goor dambe oo habeenkii axadda ah markii uu qaraxu dhacay waxay sheegtay in mas-uuliyiinta ay goobta ka qaadeen shan iyo toban meyd ah oo u gubtay oo ay ku jirto haweeney uur leh maamulka ayaa sheegay in labaatan qof oo badbaaday oo uu ku jiro mulkiilaha warshadda sharci darrada ah
Yes, we did it there. We documented the photograph of the incident. But telling members of the public and parents waxaan wadnaa baadhitaan shidaal si sharci darro ah loo sifeeyey ayaa qaraxan iyo dabkan dhaliyey waxaan diiwaan gelinay sawirro muujinaya sida ay waxu dhaceen shacabka iyo waalidiinta waa inay uga digaan carruurtoodu inaanay ku lug yeelan falalkan oo kale sidoo kale waxaannu isku dayeynaa si aannu u eegno inaan goobtaasi geyn karno amni dheeraada si aanay falalkan oo kale u sii socon
xatooyada saliidda cayriin ayaa ah dhibaato weligeed ka jirta nigeria oo ka mid ah dalalka soo saara saliidda ee ugu weyn afrika sifaynta sharci darrada ah ee saliidda cayriin ayaa ku baahsan gobollada qaniga ku ah saliidda bishii abriil hindisaha daahfurnaanta warshadaha soo saara saliidda nigeria ayaa sheegay in nigeria ay lumisay ilaa lix boqol iyo labaatan milyan oo foosto oo saliid cayriin ah oo lagu qiimeeyey lix iyo afartan bilyan oo dollar intii u dhexaysay labadii kun iyo sagaalkii ilaa labadii kun iyo labaatankii maamulka dowladda nigeria ayaa isku dayey inay wax ka qabtaan dhibaatada iyadoo aan wax badan lagu guulaysan faith indueshe oo ah agaasimaha fulinta ee xarunta u dooda hufnaanta ayaa leh mas-uuliyiintu waa inay qaadaan tallaabooyin dhinaca ammaanka iyo sharciga ah oo adag si loo joojiyo xatooyada saliidda
tiknolojiyadda ku xeeran sifaynta cayriin maaha waxa dadka maxalligaa laftoodu ay ku lug leeyihiin waa dad aad aqoon u leh oo khayraad leh oo awood u leh inay taa sameeyaan marka dowladdu runtii waxay u baahan tahay inay gudaha eegto arrimaha ku xeeran isla xisaabtan la'aan iyo musuqmaasuqa nidaamkeenna sharci waa daciif sidoo kale ma lihin nidaam cadaaladeed oo xooggan oo gacan ka geysan doona in dadka lasoo qabto
dowladda nigeria ayaa sheegtay in xatooyada saliiddu ay dhibaato ku tahay dhaqaalaha nigeria iyo amniga qaranka laakiin faith induish ayaa mar kale sheegtay in saboolnimada baahsan iyo dhibaatooyinka ka jira gobollada saliidda laga soo saaro ay door ka ciyaarayaan arrintan
sannadihii aynu shidaalka cayriin ka qaadanaynay beelahan wax horumarahi ma jiraan isla beelahaasi ma haystaan mashaariic iyo kaabayaal dhaqaale dadku koronto ma haystaan maalin walba waxaa la soo gudboonaada arrinta xaalufka taas oo ka timaadda wax soo saarka shiidaalka ee bulshada dhexdeeda marka dadka ku xeeran bulshooyinka hadda waxay u arkaan inay xaq tahay inay qayb ka qaataan xatooyada iyo boobka saliidda cayriin So people around communities now see it as a right um, to take part of this crude.
khabiir ku takhasusay saliidda iyo gaaska oo lagu magacaabo emmanuel afmeya ayaa sheegaya haddii aanay helin fursado wanaagsan dadka deegaanku ay adkaan doonto in wax laga qabto xatooyada saliidda many of these um, uh, villages that um, are along um, the pipeline, they many people, I mean, many of them know about these illegal refineries. But as long as uh, the money keeps flowing, into tuulooyin the badan economy, oo ku teersan dhuumaha shidaalka qaada ayaa og sifaynta sharci darrada laakiin inta ay lacagtu ku dhacayso jeebka mas-uuliyiinta kadibna ay ku dhex wareegayso bulshada ma rabaan inay meesha ka saaraan cid kasta oo ku shaqaynaysa boobkaasi ku tiirsanaanta bulshada si ay u soo sheegaan boobka iyo xatooyada ma shaqayn doonto having to depend on communities to report people or report structures might not work.
xuseen barre aadan ayaana soo jeedinayay warbixintaasi timothy obeso haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka faaqidaada toddobaadka ah oo aan maanta ku eegeyno siyaasadda jubbaland aadan maxamed salaad ayaana nooga soo diray magaalada kismaayo
bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaa toddobaadka oo jimco kasta aad v o a ka dhagaystaan toddobaadkan barnaamijka waxauu idinkaga imaanaya magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose waxaa sidoo kale barnaamijka idiin soo jeedinaya anigoo aadan maxamed salaad barnaamijka toddobaadkan ee faaqidaa toddobaadka waxaa igala qaybgalaya xildhibaan shire cabdi maxamed oo ka mida mudanayaasha baarlamanka ee dowlad goboleedka jubbaland kuna magac dheer shiro coley sidoo kale barnaamijka waxaa igala qaybgalaya brofesor cabdulaahi sheekh shaafici oo ka mid ah aqoon-yahanada jubbaland waxaa sidoo kale barnaamijka igala qaybgalaya cabdinaasir caliraage oo ka mid a dadka markaasi sida weyn u taageera ee mucaaradka jubbaland ee ka aragti duwan maamulka kusoo dhowaada marka hore barnaamijka ee dhammaantiin waa dhawaa maasanta waa dhow walaal waa maadsantahay waa dhawaa aadan waa tahay Een, sidaan ogsoonnahayba ee waayadii dambe waxaa jirtay khilaaf xooggan oo u dhexeeyey mas-uuliyiinta maamulka jubbaland iyo sidoo kale siyaasiyiin ka aragti duwan kuwaas oo waayadii dambe ku sugnaa dalka dibaddiisa gaar ahaan dowladaha dariskala ah soomaaliya halkaas waxa ay ka karkarinayeen ama ay ka wadeen mashruuc la xidhiidha sidii ay isbeddel maamul ee uga samayn lahaayeen jubbaland iyagoo markaasi inta badan farta ku fiiqayey maamulka oo muddaxileedkiisu uu dheeraaday iyadoona sidoo kale maamulka jubbaland ama dowlad goboleedka jubbaland uu ku guulaystay in la xaliyo qayb ka mid ahi mucaaradka oo markaasi uu heshiis la gaaray waxaana taasi ay keentay in qaar ka mida mucaaradka dib loogu soo celiyey magaalada kismaayo wadahadal dheer kadib halka qaarkoodna ay ku sugan yihiin nairobi iyo adhis ababa oo xarumo u kala ah dalalka kenya iyo etoobiya haddaba mucaaradku maxay doonayaan dowlad goboleedka jubbaland maxaa la gudboon bulshada soomaaliyeedse maxaa xal ama dan u ah dhammaan arrimahaas ayaan ku falanqaynaynaa barnaamijka faaqidaha toddobaadka ee v o a oo toddobaadkan kismaayada kaga imaanaya waxaan ku hormarayaa xildhibaan shire cabdi maxamed shire coley oo ka mida mudanayaasha baarlamanka ee dowlad goboleedka jubbaland bal xildhibaane kusoo dhowo v o a ee, bal ugu horeyn waxaad bal faahfaahin guud naga siisaa Een, maamulka jubbaland een, waxaan ognahay in waxyaabo badan uu ku guulaystay oo arrimaha la xidhiira ee, dib-u-heshisiinta oo kale gaar ahaanna ee, qayb ka mida mucaaradkii Een, qaybna waa ay maqan yihiin marka bal waxaad faahfaahin guud naga siisaa horumaradii laga gaaray in heshiis lala galo ee, dhinaca mucaaradka ee ka aragti duwan maamulka xildhibaan soo dhow Een, aad baa u mahadsan tahay marka hore waxaan salaamaya martida een, dooda igula jirto uu ka mid yahay brofesor cabdulaahi sheekh shaafici iyo maxaa aheeday een, cab- saaxiibkay cabdinaasir dhammaantiin waxaan waa in salaamayaa salaan kadib iyo adigoo aadan aadan maxamed salaada Ee, intaa kadib dowladgoboleedka jubbaland ee, runtii wuxuu ku guulaystay inuu siyaasiyiinta uu wadahadal la furo waana caadiyan wax sharci oo jiro haddii sistem dowlad uu jiro kala aragtid wanaasho waa wax nidaam dowli oo la ogol yahay weeyo laakiin kala aragtid wanaashada waa sixid weeye kala aragtid wanaasho midna waxbay dhistaa midna waxbay dumisaa marka wax kasta oo wax dhisaya oo wax toosinayo waa la soo dhoweynayaa waa wax qaanuuni oo sharci weeyaan dowlgoboleedka jubbaland wuxuu wadahadalla la furay siyaasiyiinta qaar ka mid oo nairobi ku sugnaa adiguba xoogaal aad ka tahay inay halkaa yimaadeen si fiican loo soo dhoweeyey laysfahmay taana xoogaal baad ka tahay waana soo dhoweyna dadaalada ayada taana waxaa ku mahadsan madaxweynaha dowlgoboleedka jubbaland axmed maxamed islaam kuwa dhimanna waxaan diyaar u nahay inaan ayagana maarata saa oo kaleeto aanu soo nimaanno wakhti wakhtiyaa ka mid dadaaladaasna si hoose u socdaan oo way socdaan tallaabooyinkaas dadku waa reer jubbaland xaq bay u leeyihiin inay aragtidooda ka hadlaan xaq bay u leeyihiin inay dalka ay xukumaan lama diidana mana la inkiri karo waa dad reer jubbaland dhammaantood oo siyaasiyiinah oon aqoonsanahay weeye laakiin waxaan leenahay annagoo wada jirno isbeddelkan iyo siyaasadda ay dhinacooda ay ka soo galaan ayaannu ka raadinaynaa beddelkii maaragtay kala fikirka uu mid wax halleeyo ama wax burburiyo intuu noqon lahaa ayadoo maaragtay siyaasadda lagu wada jiro oo isku dhinac wax loo wado in wax la wada dhisto ayaannu ka raadinaynaa in badan oo ka mid a rajada hadda way fiican tahay kama hor dhacayo dadaaladaasna way socdaan kuwii horena waad ogeyd sidoo kale waxaan ku guulaysannay gobolka gedo ooda weyd kala aragduwanaashada ka jirtay oo muddo dhowr sano ah gacanta ka maqnaa waxaad marqaati ka tahay in aniga laftiga dhowaan aan gobolka geda ka imaaday dadkii uu waftiga hogaaminaya madaxweyne ku-xigeenka aan ka mid ahaa degmooyinka soo maray arrintaasna gobolka gedana ka maqnaashaha jubbalandna waxaa sabab ahaa xukuumaddii hore ood og tahay si khaldan inay gobolka gacanta ugu bixisay iyo afkaaro kala duwan ayadoo ka lahayd arrimo siyaasadeed tii ayaedna waa ku guulaysannay waxaa iyadana markhaati aad ka tahay in maamuladii dhammaan heer gobol iyo heer degmo shirweyne halkaan loogu furay oo halkaan ay yimaadeen dhammaan dowlgoboleedka jubbaland degmo iyo gobolba inay halkaa shir ugu dhammaaday ayadoo la barahayay maamul wanaagga oo adigu hore aad uga hadshaan filaya arrintaas u gudbisay marka dadaalada ay dowladda waddo aad bay u farabad yihiin marka qaybahaas ayaan ku xisi kara waad mahadsantahay aad baad xildhibaan u mahadsan tahay xildhibaan shiro culey cabdinaasir cali raage ayaa ka mida dooda dadka nagala qaybgelaya oo ka mida dadka sida weyn uga soo horjeeda maamulka islamar ahaantaana taageersan siyaasiyiinta maamulka sida weyn uga soo horjeeda cabdinaasir soo dhowow mucaarad ahaan maxay tabanayaan xaggee wax ka arkoodeen bismillahi raxmaan raxiim horta waan salaamayaa brofesorka iyo xildhibaankii hore ee shire horta waan soo dhoweynayaa walaaladeedii maalinkii hore nairobi ka yimid ee muddo afar sanaa ka maqnaa magaalada kismaayo kuna soo laabtay una yimid dadkoodii iyo deegaankoodii anugu de macaarad waan aqaanaa macaarad cid walba way garanaysaa brofesorka wuu garanaya waa nin aqoon yahan xildhibaankaygii hore shiri waa garanaya wuxuu yahay dadku hadday isu yimaadaan way tashadaan in loo tashadana ma xuma waxaan dhihi lahaa markaan taa ka soo gudbo dadkan waxay u baahan yihiin isbeddel isbeddelka markaan ku leeyahay in inta kismaayo la qaado biyaha badda lagu dhaqama ah horumar bay u baahan tahay doorasho xor iyo xalaal ku dhacday u baahan tahay markii saan ku leeyahay xildhibaan shire wuxuu sheegay in maamulkii gedo la keenay kismaayo gedo shan qof ma aha gedo salaadiin bay leedahay ugaasiyay leedahay siyaasi bay leedahay ururo bulshay leedahay shacabkii dhammaa bay leedahay shanta qof ma aha maxaan ku dhahdaa dadkii matalayay gedo waxaa loo baahan yahay dib u heshiisiin dhab ah in la iskugu keeno shacabka oo ka gees ka gees loo iskugu keeno markaan ka gudbo maamulka jubbaland saddex toban sano dhisan yahay labaatan kilomitir magaalada kismaayo dhinac uma dhaafin guryaha ka dhisan ee la leeyahy maanta waa la dhisayna wax maamulka u dhisan ma ahana waa wax dowladaha dowlada shisheeye dhiseen marka dadku waxay u baahan yihiin mowqif dhab ah axmed iyo jubbaland jubbaland baa weyn annagu jubbaland waan jecel nahay waan taageersan nahay dadkii dhistay baan nahay dadkii xaquuqdii xaqa ku lahaa baan nahay waxaan u soo marrayna cid walba waa og tahay laakiin maamulka soo amniga iyo sidoo kale dibudhiska kama shaqeyn aadan amni markaad dhahdo habeen hore ugu dambaysay baa sargaal gurigiisa bamba lagu tuurayay amni lama dhaho waxaan u baahan nahay amnigaan halkan kaga baxayn afmadoow nabad ku tegi karo amnigaan halkan kaga baxay badhaa degmada badhaadhe aan ku tegi karo nabad baa la rabaa lama rabo inaan fii afmadoow u kala socdo maxaan ku dhahayaa ee dekedda amnigu intaama amnigu intaa wuu ka salwan yahay waxaana loo baahan yahay hadda maanta u dambaysa waxaa laga hadlayaa shir loo fadhiya eeraboortka kismaayo amniga kismaayo inuu gacanta ka bixi doono mar dhow haddaan sidan wax laga bedelin oo inay u fadhiyaan beesha caalamka ciidamadii ka joogay maxaan ku dhahaa nabad sugidda ama atims ama maraykan ha ahaado waxaan u baahannahay walaalka naagi axmed yuusan dhihin anaa dhisay anaa gacanteedii ku dumine in tira qaado isbeddel u yimaado xaqii dastuurka hadda xildhibaanka horteyda fadhiya waa xildhibaankii hore wuxuu u baahan yahay refreshmenty
hadduu xildhibaan yahay xildhibaan waa- waqtigiis waa dhammaaday gartay waa xildhibaanada waqtigu ka dhammaaday waxaa loo baahan yahay inuu intuu tago deegaanka iyo dadka matalayay ay soo doortaan asagoo matalaad shacab wata Waaya.
uu dalka yimaadaan rabnaa waa tahay aad baad umahadsan tahay rofesor cabdulaahi sheekh shaafici ayaan een, markan aan eegayaa Een, dabcan dooda waad maqashaa Een, aqoon-yahankii gobolkaa tahay Een, xaggee wax ka qaldan yihi baa is leedahay
bismillaah alxamdulilah uma asalaatu wasalaamu calaa rasuulilah waad mahadsan tahay xildhibaanka iyo saaxiibkii cabdinaasin oo salaamaya Een, horta dee intaynaan dhinacgaxo ka khaldan yihiin guud ahaan waxaan filayaa jubbaland waxay ka mid tahay dowlad goboleedyada kale ee soomaaliya Een, puntland oo kale hadda waxaa ka jira saasoo kale arrin siyaasadeed oo ku saabsan doorashada Een, koonfur galbeed bay ka jirtaa iyadana saasoo kale Een, jubbalandna waa qaabka uu ka jira galmudug baa- maxaa la dhahaa hirshabeel oo kale een, caasimadda iyo beledweyne iskuma xirna horta guud ahaan waxaan qiimeynaynaa siyaasadda soomaaliya ee maanta taagan iyo marxaladaha kala duwan ay tahay Een, markaan dhahno laba qolo isdishay ama ilaa laba qabiil ba hadaan ama maamul meel ka khaldanaa ama guruubyo isdiidanaa markaad aragto ee kulmay ee heshiisiyey ee maalmo nabad noqday horta waa soo dhaweynaynaa marka dhab loo hadlo waxaan u baahannahay eh, dalku inuu dib u soo dhismo inuu soo kabto maamulka eh, maxaa la dhahaa amnigu uu isbedelo waxyaalo fara badan guud ahaan waxaan la soconnaa dalku inuu dagaal ku jiro annaga marka ka bulshareed ahaan ama odayaalka xilkas ahaan waxaan arkayno waan ka gaabsannaa in badan saanan u aragno inay wixii soo fiicnaanayaan kadibna dhali- dhaliilaha iyo meelaha u baahan in la dib loo eego iyo aan u aragno Een, barnaamijyada ka socday hadda jubbaland waayada dambe marka gobolka geeda la fiiriyo oo madaxweyne ku-xigeenkii iyo dowladdii qayb ka mid xagga jiraan markii la fiiriyo maamulada isu soconaya ee madaxweyne kismaayo ku shiray marka la fiiriyo xildhibaan mucaaradkii qayb ka mid ahoo een, heshiis wada galeen madaxda jubbaland waxyaalaha markaad fiiriso xoogaa waxaad dareemaysaa in wax soo bogsanayaan arag dhinaca kale markaad ka eegto mucaaradka een, hadda matalan rag odayaasha ah ee mucaaradka ah ee cabdi cali raage iyo madaxweyne ku-xigeenka hore jubbaland senator een, dalka ah een, f- een, iftiin oo ragga ragga odayaasha reer jubbaland ee qaarkood mas-uuliyadaha hayo anugu de horta mucaaradu ma aqaan waxaan u aqaanaa musharaxiin aragtideeda waxaan u arkaa musharaxiin madaxweyne inay yihiin haddana khaldanahay dee waa dib baan raaligelin ka bixin doonaa laakiin aragtideedu waxay tahay qoladan la heshiisay maamulkan inay tahay niman mucaarad ahaa qoladan hadda maqaano oo aan weli aan heshin inay musharaxiin yihiin oo ay kursiga doonayaan kursiga inay qabtaan ay doonayaan say doonaan ku kala heshiiyeen Een, qofku markuu dee doonayo nooca inuu qabto tala ahaan saaxiibaday dee mediana waa ka xiriirnaa saaxiib baan ka nahay raggaa soo wada shaqaynina way yihiin tala ahaan waan qabaa haddayna jirin khatar amni inay fiican tahay inay yimaadaan waddanka way soo dhex fadhiistaan fikirkooda iyo taladooda sida hadda cabdinaasin oo dhex fadhiyo kale u hadlayo fikradiis oo muujinayo oo xildhibaanka uu leeyahy waa xildhibaan hore oo dowladana uu leeyahy dowlad hore waaye dhamakhti waa ka dhammaaday horta noocaas kala ka fiican in ay noqoto in dibadda ay jiraan saaxiibaday aad uguma faraxsani qolada dowladda haysato maamulka haysato halkan joogta oo madaxweynaha iyo institutionska uu madaxda ka yahay ma- iyagana ma jecli inay diidaan inay yimaadaan nimankaasi oo ay isku halayn waayaan inay siiyaan waaye fursad space ba adduunka waxaa jira wax la yidhahdo space qofka space baa la siiyaa marka uu ka hadlo fikirkiis kusoo bandhigo ay yimaadaan markaasna horta u garnaqi lahayn oo aanu arbitration samayn lahayn laakiin hadda qolo xukuumad jirto haysato ciidankeedii amnigeedii oo haysato xoog leh halkaa fadhida iyo niman bannaanka jooga waaye sababtaas waan qabaa inay dad badan oo soo reer jubbaland ah naftikooda inay wax badan ka ogaadaan inay tahay annaga hadda waan raadinaynaa ruudka ama xididka diidaya nimankaas inay yimaadaan magaalada soo fadhiistaan oo ay dadka la hadlaan oo bulshada la hadlaan oo la tartamaan nimankan laakiin xukunka madaxweynaha laftarkiisu khudbad uu jeediyey axmedow waa uu sheegay inay dib magaalada u yimaadaan oo ay dadkooda la kulmaan taa waa soo dhaweynaya hadduu saa yeran anigu ma dhegaysan laakiin waa soo dhaweynaya sidoo kale waxaan kula talinaya iyaga inay yimaadaan waa waddankoodii shalay madaxda ka ahaayeen way- iyo hadda hadda xilal bay u hayaan senataradoo kale xildhibaanadoo xilaalbay oo hayaan yimaadaan waan ku talinayaa oo jubbaland ay matalaan taa waan ku soo dhaweynaya haddii ima waayaan oo dhaliil bay ku mudanayaan waayahay aad baad brofesor mahadsan tahay xildhibaan shire dabcan cabdinaasir waa maqlaysay brofesorkana waad degeysanaysay maxaa kaaga baxay waa mahadsan tahay saaxiibadii mar labaad waan salaamayaa horaan u sheega waxaan ku idhi nimanka mucaaradka oo naga aragti duwan horta nac nagama dhexeeyo laakiin siyaasad baan isku haynaa siyaasaddana saaxiib ma laha kan bannaanka taagan wuxuu u socda waa kursigaygu inuu laakiin ani idin leey waan oga waana soo dhowaynayaa laakiin waxaan leeyahay wadiiqo iyo waddo loo maraajiro iyo nidaam loo maraajiro xilkana waa meerto maanta markaan aniga joogo isagaa beri imaanaya laakiin waxaan leenahay waxaa wada leenahay waxaan wada dhisano waxayna gacanteena ku burburinin taa horta waa iga talo weeyaan dadka mucaaradka in badan waxay ku dib heshiisiin shacabka reer jubbaland ma dagaalsano waxaa la samaynaya waa dib heshiisiin siyaasadeed weeye dadka siyaasiyiinta unbaa kale aragtood maahane shacab waxaa weye beertay wada leeyihiin xoolahay daaqay wada degaan ceelashay wada cabbaan meel kastay wada joogaan wax colaad oo shacab ka dhexay horta ma jirto laakiin siyaasiyiin baa maaragtay si kale u turjumayso waxaan rabaa wixii fikirka siyaasiyiin ahna inaan anagu wada hadalla diyaar baabanahay madaxweynahana wuu ku dhawaaqay waad ogaed shirkii maandhaweyd ka dhacayay gaadhowskiga ee maamulada dhan lasugu keenaya waad ogeed wuu ku baaqay gogashaas way taallaa annagana haddeer anigana waa ku baaqayaa rag aan saaxiib dhammaan saaxiib baan wadannahay rag aan soo wada shaqayna weeye sida saaxiibka cabdinaasir uu gogasha ugu jiro inay u soo galaan midda xoraynta dalkana inaan wada xorayn qayb ka qaadanno hadduusan qofka maanta dalka xoreyn uusan qorigii qaadin oo dalka difaacan see kursiga ku imaan amniga dalkan ka qayb qaadanno horumarkaan ka qayb qaadanno dubadhiskaan ka qayb qaadanno dubaheshiisiisaan ka daba qaadanno anagu saasaan horta ogollahay waayahay xildhibaan aad baad madsanta laakiin aan kaa dhex galo dabcan sidaan ognahay arrinta gobol gadoha daqado ka hor aad soo hadal qaaday cabdinaasirna uu ka dhawaajiyey wuxuu yidhi gado hal qof maaha waxaan ognahay garbaharey oo kale in khilaafaadyo weli ay ka taagan yihiin oo weli xal aan laga gaarin inkastoo degmooyinkii kale maamulka uu ku guulaystay marka ma laysdhihi karaa gado laftirkeeda weli qabyo weeye arrinteeda
waa run gobolka ge toddoba degmo wey lix degmo oo ka mid ah maxaan ku irahda waa og tahay maamulka ka shaqaynaya garbahareyda laftigeed maamulka waxaa jooga guddoomiyihii gobolkaa joogo waxaa jooga guddoomiyihii degmadaa joogo waxaa jooga taliyaasha ciidamada kala duwanaa oo jubbaland baa joogo hay-adihii kala duwanaa oo jubbaland baa joogo in yar oo aan isleeyahay farakudiris oo kale aragti duwanaansho ah oo garoonka u xanimo yahay farsamo wey ma ahane jubbaland kama maqna garbaharey waan joognaa shaqadana way ka socotaa adduunkana meel aan dhacdo ka dhacayna ma jirto markaan soo qaaday cabdinaasir ereyga xalibaa meel bamba lagu tuuray habeen horeo turki baa la qarxiyey caasimadda ankara yaa la qarxiyey adduunka meel walba qarax waa ka dhacayaa meel wax ka dhacayna ma jiraan taa marka laguma xukumi karo amni darra magaalada caasimad waa arkaysa habeen walba wax ka dhacaya waa arkaysaa meel kasta qarax ka dhacayaa waa wax guud wey generaalah wax hadda annaga jubbaland gaarhaan lagu ab maaha arrinta amnigana xil baa naga wada saaran hadda maanta qolo gaar oo in dusha laga saara ay mudan tahayna ma jirto sababtoo annagu maanta xilkaa naga hayno kuwa bannaaga taagan siay noo bedelaan inaan amniga ka wada shaqayno ayaan horta soo dhaweynaya oo maanta hebel hadduu jiro cadyow ama ku cuni ama ku ciiday inay dhacdo horta waan ka xunnay taana meel laguma gaarayo marka annaga jubbaland dowladdu way dadaalaysaa horumarkay ka shaqaynaysaa amnigay ka shaqaynaysaa dib u heshiin siyaasadeedna diyaar baa unahay arrimaha gobolka geedana waa la xalliyey wax dhibo ka jira ma jira waxay tabanayaan in tusaale ahaan doorasho la qabto kale maxaa doorashada hortaagan doorashada wax hortaagan ma jira ayagaa hortaagan laftigooda hortaagan waka laftoodaaba hortaagan aniga ma hortaagnin cabdinaasir haye xildhibaanka waad maqlaysaa doorashada waxa leeyahay qolyaha mucaaradka hortaagan haye bismillahi raxmaan raxiim mar kale horta xildhibaan shir waxaan su-aali lahaa dastuurka jubbaland ma aaminsan yahay xildhibaanku kow laba jubbaland ma kismaayaa mise waa midda ka soo bilaabata luuq ilaa raadkaamboone ah guntiga haddaan boyntiga u tago xildhibaanku waxaa la rabaa wuxuu doorashay ayaa hor taagan qof mucaarada oo waddankiiba ka maqan doorashadu hor istaagi kara ama boloogarayn karo horta lama baahna wuxuu yidhi duqa wey aan in yar ku sooda qabsa waxaa layidhi berigii toddobaatamadii markii af soomaaliga la qorayay yaa waxaa la yidhi af soomaaliga lama dhin ma waan ku barra qoraalkii wixii af soomaaligaan ku baraynaa baa layidhi dushaan ka hayaa buu yidhi hadda xildhibaan shire dhibaatada jubbaland jirta dushuu ka hayaa umana baahna dadkan iyo shacabkan waxa la yidhahda lipsi safis uma baahna bishimaha keliya in laga sheeg sheego madaxweynaha yidhi madaxweynaha axmed maxamed islaam madaxweynihii hore wuu ku mahadsan yahay intii uu joogay laakiin waxaan dhihi lahayn waxay u baahan tahay xilligan inuu wareejiyo xilka doorasho xor iyo xalaal qabto la yskugu yimaado muddo sanadaa lagu daray somaa madaxweynuhu wax wax ayaa ugu daray wax ku dari- wax ku- kuma dari karaan as ayagii baan legitimainta hadda haysaninba qofku markuu xildhibaanka xasaanadda leeyahay wuu ku dari karaa hadda walaalkii waa xildhibaankii hore waa anagoo sharfaya oo karaamaynaya oo qiimaynaya maadaama uu magacii jubbaland kusoo sidee hawlgalay ku noqday xildhibaan hore maadaama aan ognahay inuu xildhibaan hadda yahay way ka dhammaatay xilligii lasoo dartay xilligeeda kale kaga ekayd waa daatis waayo aan kuu leeyahay dastuurka mu xushmaynaya oo ma ogolyahay ka jubbaland u yaalla dastuurka noo yaalla ee jubbaland wuxuu ogolyahay afartii sanaba mar inay doorasho dhacdo afartii sana way dhammaatay axmed islaam uu soo doortayna waa ka dhammaatay hadda sidan waa ku meelgaad xildhibaan haye
cabdilaahi waa mahadsan yahay Eh, anigu horta xildhibaan baa lahay sharci ah dastuuri ah Eh, saaxiibka aragtidiisu waa ku mahadsan yahay qof walba aragtiisu hadlaya lagumana lagumana yani carqaladaynayo oo waxaa weye waa waa xorriyad hadlaynaa waana qodob dastuuri ah qofka in codkiisa lagu karaameeyo anugu xildhibaan baa nahay Eh, dastuurka jubbalandna waa midkaan ku shaqayno waa sharci constitution wey een, ereyga ah een, mudaxileedka wuu dhammaaday mudaxileed annagu nagama dhammaanin Een, waana qodob dastuuri ah qodobka soddon iyo koowaad farqadiisa labaad baa baarlamaanka wuxuu wax ka bedel ku sameeyey dastuurka mudaxileedka meesha marka hore uu afar sano ka ahaa ayaa mudaxileedka golaha dowladda waxaa laga dhigay shan sano madaxweynahan looguma darin baarlamaankan looguma darin laakiin dastuurkii wax ka bedel lagu sameeyey laakiin yaa ku samayn kara ma afsi dadweyne mise xildhibaanadaa samayn kara waa xildhibaanadaa samaynaya waa qodob dastuuriya waa kuu soo wadaa baarlamaanka wuxuu awood u leeyahay oo dastuuriya qodobka soddon iyo koowaad farqadiisa labaad cidda doona ha akhriso wuxuu baarlamaanka dib eegis ku samayn karaa wuxuu ansixin karaa wuxuu diidi karaa wuxuu tirtiri karaa sharci qabyo ah oo hore u jiri in wax laga bedelo waxna lagu daro dastuurka in wax ka bedel ku samay golaha baarlamaanka waa qodobkaas dastuuri wey waa hadda kugu celinaya qodobka soddon iyo koowaad farqadiisa labaad wey inay dib u eegaan wax ka bedelaan ansixiyaan diidaan wax ka yacni tirtiraan sharci hore u jiri ayna keenaan mid cusub ama wax ku daraan ama wax ka bedelaan golaha baarlamaanka iskale awoodda baarlamaankaas cid kaloo wax ku sheega ma jiraan baarlamaanka kaas ayuu sameeyey oo muddada halka sana ah oo hadda la isku hayso annaga kuma darsan cidna dastuurka wax ka bedel ku samayn madaxweynaha nagu darin baarlamaanka nagu darin laakiin waa qodob dastuuri ah taana waad og tahayoo dhammaan maamul goboleedadaaba qodobkaas qaatayba maamul goboleed dalka jiro ayaa muddo- shan- intaan kole puntland ka puntland shan sana ahayd marka hore weliba shan sana iska ahayd kuwa kale afar afar ahaa ayagana qodobkaasay qaateen dastuurka wax ka bedel ku sa shan sanay gaarsiiyeen muddada shan sanaana waxay ku egtaa haddii ninka alla ku simo Octo- eh, agosto laba kun iyo labaatan iyo afarto waxaan rabnaa intaa ka horeys macaaradku saaxiibadii naga aragtida duwan oo aan jecelnahay mudaxileedka xilligaas inta laga gaaraya dalka amnigiisa aan ka shaqayno inaan wada shaqayno oo gacmaha isqabsanno systemka lagu dhex shaqay waxaama kuma dalka horta daana xuraynin meesha nabad baa wax laga dhaxlaa say dhaxal ay nooga helaan dalka amnigaan ka shaqayno horumarkiis ka shaqayno ayaan ku soo dhaweynaya waad mahadsan tahay waayahay brofesorkan usoo laabanaya cabdulaahi sheekh eh, shaafici eh, dabcan dastuurka marka laga hadlayo waad aragtaa xildhibaanku waxa uu sheegay in baarlamaanku ay wax ka bedel ku sameeyeen muddada eh, xilhaynta xukuumadda iyo sidoo kale baarlamaanka oo shan sano ay ka dhigeen marka en, ah, dadka qaarkii waxay leeyihiin dastuurku waxa uu eh, wax ka bedel ku samayn karaa en, afti dadweyne dadka qa- xildhibaankana waxa uu leeyahay xildhibaanada ayaa eh, samayn kara mucaaradkana dabcan arrinta si weyn bay uga soo horjeedaan yaa bedeli kara baarlama- eh, dastuurka sidiisaba bismillah waa mahadsan tahay dhammaanna waa salaamaya martida horta dastuurka een, jubbaland waa dastuur yaroo qabya annagaan samay samay dadka sameeyaan ka mid ahaa xukuumadihii horaan ku soo jiray sidoo kale een, dastuurka soomaaliya guud ahaan waa qabyo dhibaato hadda qabyo oo ku yahay aanan garanaynoo qodobada siyaasadeed markii la tago caasimada iyo awood qaybsiga iyo dhaqaalaha markii la tago waa la xajimoodaa laakiin guud ahaan dastuurka soomaaliyana weli qabyo waaye markuu dhammaystirmana dabcan dastuurada kale ee isteedyada waa in iyaguna toos adhabtigareeyaan oy raacaan qodobkan ah maxaa la horta markaan baarlamaanka iska dayno oo luqad kale aan isticmaalno wakiilada golaha wakiiladaan dhahno isla markaana iyaga naftirkooda magacooda wuxuu noqonayaa xeerdejin baarlamaanku isagaa xaqu leh dastuurka inuu ilaaliyo wax ku daro waxna ka saaro cid kale oo xaqu leh ma jirto technically waa la qabsan karaa oo dadweynaha la tashigiisii iyo waxyaala cidina afti dadweyne ma qaadi karto hadda doorashadanba lagu samayn karin hadda ninka madaxweynaha doonaya axmed omer inuu bedelo rabo wuxuu rabaa baarlamaanka toddobaatan shanta inuu doorto laakiin diyaaru ma aha ama maba arkaba mana jirto fursada in codbixin la qaado marka inay intay baarlamaanku fadhiisteen nagu wargeliyeen waxbaan ka bedelay taamkii mudaxileedkii iyo jubbaland oo hay-adaha dastuuriga ah hadday dhaheen qodob lagaga doodi karo lagaga hortegi karo horta ma jiro xaqiiqa marka laga hadlo dadweynuhuna fursad ma laha hadda sideedana dee baarlamaanka iyo siyaasadda iyo madaxnimada waxay isku eriyeenaya waa niman koobanoo jifooyin koobanoo soomaaliya ka mid ah matalan hadda axmedoobe waa nin reer hebeel jifa reer hebeel kuraasta waxbuu ku leeyahay anigu in reer hebeel jifaa baan waxba kuma leeyahay kama hadli karo marka arrinta formulahaas markuu yaalana waxay noqotay resourceka jira ee wax lagu doonto dhab markaad fiiriso khilaafaadka jira waxba ma jiraanba somalilan ka soo bilow ilaa iyo halkaan joogna ka soo qaad dhammaan madaxnimo iyo resource baa laysku haystaa mooyaane layskuma haysto waxyaala waaweyn oo oo lasii taaban karo oo qoladana qolada intaa ka ama hebel baa saas wax ka yeel maaha ma jirto marka anigu waxaan qabaa mudaxileedka ay baarlamaanka jubbaland sameeyeen marka laga tago madasha qaranka ayaa fadhiistay waxay soo sameeyeen hab la xidhiira doorashooyinka waxaa la dhahay nofembar bay dhacaysaa alfadhaatanka doorashada isteedyada waxaa kaloo la sheegay doorashada dowladaha hoose halkaa waxaa ku jirta oo anigu aan xoogaal u ahay laba kun iyo labaatankii waxaan ka mid ahaa guddigii baarlamaanka dib eegistiisa la shaqaynayay ee bulshada reedkaa mudaxileedka dowladda federaalka ee soomaaliya waan la ansixinoo baarlamaanka la geyn laakiin wuu qoran yahay wax kabedel ku jiraa in shan sano noqon doono oo xukuumaddii horena xataa raalli ka ahayd oo wasaaraddii dastuurka soo maray oo guddiga dib eegista labada iyo guddiga korjoogtaynta intaba soo maray bulshada reedka annaga waan ansixinay waan raacnay annaga laftukayagu warta taas mudaxileedku saas waaye laakiin marka doorasho laga hadlayo oo isbedel la samaynayo qolooyinka mucaaradka anigu hal erey ilaa weligii mar hore xataa ereyga isbedel waxaa in laga dhigo maaha in qof meesha laga saaro qofna yimaado isbedel saas maaha isbedelka waxaa la rabaa transformation waa inuu u dhacaa si cad oo qoraal ah oo isbedel oo matalan qolada mucaaradka waa inayna soo hordhigaan kuwan hadda xukunka haya si ka fiican si ay u maamulayaan wax waana nagu qanciyaan annaga sidan baa ka fiican sidaan baan yeelaynaa ma aha intii hore dowladdu dabcan waxay u baahan tahay in la dhaliilo waxay u baahan tahay in la saxo in lala fadhiisto sida xildhibaan shirar noola doodayo shirarkaan ugu yeerna fagaaraha bulshada rayidka markii lala xisaabtamaya dowladda waana guddiyada annagana la shaqeeyay kuwa xuquuqul insaanka kuwa dastuurka kuwa arrimaha bulshada waan u yeernaa wasaaradaha waan la kulannaa laakiin marka laga hadlayo in siyaasadda waddanka la bedelo oo laga bedelo waddadu ku socdo waxay u bahanta in lagu wada qanco kadibna ay yeelato dhinacyada laga soo fadhiisto xukuumaddan hadda matalan macaaradka waxaan ka maqlaa aniga axmedoobe mesha waa inu dhaafaa iyagu maxay u diyaariyeen axmedoobe axmedobe naftigiisu markuu berri kursiga ka tago waa nin dhallinyaro ah oo raba inuu noolaado mustaqbal leh muxuu noqon doonaa matugtugu dhalay guriga laga saaray buu noqonayaa maxamed uu soo baxday farmaajo inta xilka laga wareega uu iska baxayaa farmaajo hadda waa xildhibaan waay oo sharciga dugsiga urka u ogolaanaya madaxweyne kastoo hore inuu xubin sharafeedka iyo baarlamaanka axmed baarlamaanka muu ku biiri doonaa ma ganacsigu dukaamuu furanaya nin ammaankiiswaxyaalaal badan baa u baahan dowladdu waxay u baahan tahay in yaan laysku qaqabsan kursiga ay tahay in laakiin dastuurka la diyaariyo mucaaradka xaq waxay leeyihin intay fadhiistaan baarlamaanka la fadhiistaan inay dhahaan qodobadan iyo qodobadan dib aan u eegno barnaamijkan aan dib u eegno kan ha laga hadlo sidee waddanka loo maalgashanaya qaabkii loo shaqaynayaa maxaa qofku muwaadinka xuquuq muxuu leeyahay waxyaala badan oo dhima baa jira laakiin haddii madaxweynaha laftarkiisu uu muddada iska sii dheeraaso iska sii joogo soo mucaaradka xaq uma
sidoo kale isaguna waxaa laga rabaa intuu kursiga ku fadhiyo waba inu wax diyaariyo ma aha inuu meesha iska fadhiyo lakin waa in wax diyaariyo waayo muxuu noqonaya madaxweynihii koowaad ee jubbaland bu isagu noqonaya sooma muxuu ka mutaysanaya baarlamaanka waa inay diyaariyaan kan ku xiga muxuu mutaysanaya dowladnimada in la kala dhaxlo waxay ku xiran tahay in documentation loo sameeyo la nadaamiyo una jiro hayado garsooro madax bannaan ay kala madax bannaan yihiin madaxtooyada iyo baarlamaanku in dadkuweynaha xuquuqdiisa la caddayn karo sidoo kale marka laga hadlayo dadka human capital resourceka ah ee aqoonta leh matalan dadka garyaqaanada oo looyariska magaalada joogaan xeel dowladda kahayn dowladna aan u shaqayn dowladdu way la tashan karta waa isticmaali kartaa dadka siyaasadda professionalku sidoo kaasoo kale marka haddii laakiin laylaha dowladda waxaa ka mid ah albaabadu way xidhan yihiin anigu xukuumadd markaan ka tegay waxaan uga tegey cidan la shaqeeyaan waaye infact saasoo kale rag badan baa uga tegaya soo casleeya marka inaan iscasilan ceebma way xiran yihiin maxaa loo qaadan karaa waxaa loo qaadan karaa qof walba waajib baa saaran xaq buuna leeyahay marka aniga lay cayimo hawshaasad qabanaysaa waajib baa i saaran koo laba saddex afar la odhan karo xuquuqna waa leeyahay kow iyo laba saddex afar ah marka qof wal hay-ad kasta institution kasta waa inuu waajibkiisa fushado si xuquuqdii loo helo madaxweyne soo socda oo maqan dama garan karna sawirkiisa noo ceegya marka muhiimadda waxaan ku soo koobaya doodeen o dhan waxaan ku soo afjarayaa waxaan u baahannahay jubbaland ku midaysan danaheeda jubbaland amni ah jubbaland lagu xisaabtamo jubbaland cidda danaynaysa ay bannaanka taallo ee halkaas soo fadhiisato laakiin nin maqan oo adhisabeyn nairobi naga jira oo saaxiibkii cabdi caliy ka mid yihiin cabdulaahi sheekh ismaaciil iyo dadkaas ka mid yihiin xataa uma baanan iyaga naftigooda waa mahadsanta waaya aad baad barofesor mahadsan tahay cabdinaasir baan u laabanayaa oo ka mida dadka sida weyn uga soo horjeeda maamulka cabdinaasir haye maxaa diidaya in ragga siyaasiyiinta ee maqan in magaalada kismaayo ay yimaadaan maamulka ay la hadlaan
horta waad mahadsantahay aadanow wax walbana waxay ku dhisan tahay wakti iyo time xilliga iyo timeka loogu talagalayna waa imaan doonaan kaambooyinkoodana ka samayn doonaan kismaayona maxaan ku dhaha waa la isku arki doonaa waxaan annaga u baahannahay wax kale ma ah jubbaland ma necmin waa dowladdanadii waa deegaankanagii keliya waxaan rabnaa inuu maamulku noqdo qorisdiib uusan noqonin saddex ii keen mid aan kala baxo walaalkii shire waxaan rabaa in loo soo codeeyo oo uu ku faantamo beri igula burmo cod intaasaan ku soo baxay ma raba laakiin day in la dhaho saddex ii keen mid baan kala bixiyo wax shaqaynaya dad ma aha waxaa loo baahan yahay in intuu soo qaada madaxweynaha axmed doorasho hufan oo maxaan ku dhahay lagu kala guulaysto uu qabto dastuurkana ma qabo mar saddex axmed inuu soo sharax ma qabo hadda wuu ogyahay xildhibaanku hadda waxaa loo qaban qaabinaya maxaan ku dhahay in la dhaho axmed baan mar saddexaad u waxayna lama rabo ma ogola dastuurka ma ogola waa kuu ogyahay xildhibaanku markhaatigu ka yahay hadda wuxuu ii leeyahay dastuurka annaga wax ka bedelan annaga waxayna dastuurka shalay jaamacadda loo fadhiyey baarlamaan ma ahan wuxuu sameeyey brofesorka ka mid ahaa shacab odayaal dhaqameed baa sameeyey dadkii sameeyey maanta waa laga tegey amendment markii loo baahan yahay waa inuu ku yimaadaa dadweynaha been oo xildhibaan shir miiska ii fadhiisto uu ansixiyo laakiin anaa ku darsaday haddee ku darsiga axmed has kaga darso soddon sano markaa taasay macno tahay laakiin annaga waxaan doonayna waxay tahay doorasho hufan oo maxaan ku dhahay aan eex iyo bahalki lahayn amnigeedu sugan yahay dhibaato aan laga baqaynin dadkan iyo deegaanka horumar bay u baahan yihiin uma baahana maxaan ku dhahdaa in la dhaho kunbaa u weyn kunbaa u yar jubbaland kuma shaqayn karto annaga annaga waa way caddahay warka annagu ma maqlaysaa annaga gudoominta jubbaland iyo dhiigdaalinteeda uma soconno laakiin qofka raba inuu shalay intuu qaaday soo istaagay inuu dumiyo oyna ka dambayn axmed maxamed islaami wey waxaan kula talinayaa oon ra'yi ugu soo kordhinayaa axmedow qofka legasi buu ka tagaa ha noqoto intaa hore ee dhibaato aad ku soo samaysay intaa kaaga ekaataan leeh walaalka shire anoo ixtiraamaya oo waxaynaya ha noqdo xildhibaan u doogi kara shacabka iyo deegaanka toddobaatan iyo shan xildhibaan bay sheegtaan hal xildhibaan oo maanta macarada ma dhici karto nin walba waa la ogyahay aadan magaalka kismaayo isla joognaa hal xildhibaan oo maanta halka ruux ee maanta leeyahay maamulka kismaayo wuu ka ra'yi duwan yahay waa aniga brofesorka makhaatibu ka yahay ururada bulshada cidda hadli karta male siyaasi hadli kara male wasiirka u dambeeya shalayis casiray wuxuu ka dhawaaqaya waxaa ahayd madaxweynahays bal madaxweyne iyo dadkiisa wasiirradii la shaqeynaya aan is arki karin waa waxaas waa dowladna ma dhihi karo waxaan u baahan nahay jubbaland dowlad oo dhisan oo cusub baan u baahan nahay oo qayrka la qabda oo maxaan ku dhaha horay socota koonfur galbeed oo shalay naga dambaysa waa arta horumarkay gaadhay iyo siday ku tallaabsanayso war annaga horumar baan u baahan nahay hadduu rabi axmed wiilkiisa ha yimaado horumar bay u baahan tahay dadkani cadaalad bay u baahan yihiin guri la gato dhul la sii gato waxba ma soo kordhayaan aadanow waa tahay aad baad cabdinaasir mahadsan tahay weli gabagabada barnaamijka faaqida toddobaadka ee v o a ayaad nagala socotaan oo aynu gabagabadiisi kusii saqanaa xildhibaan shire dabcan cabdinaasir waad maqlaysay brofesorkana dee dabcan waa uu ka horreeyey wararkan sheegaya hadda cabdinaasir uu sheegay in dastuurkii aad wax kabedel ku samayseen gaar ahaan arrimaha la xidhiira in mar kale madaxweyne axmed uu soo laaban doono taa maxaa ka jira
aad baa umahadsan tahay horta doorasho maana gaarin axmed inuu soo noqonayo waa ceelmaqayb ilaahay baa og se annaga taa maba haynaba xeerka ama shuruud annaga gacanta ku hayno wax hadda annaga doorashana dee novembar alahana gaarsiiyey ninkii dalka inuu maamul rabo xilligaas horta ha sugo inta ka horeysana horaan u sheegay amniga iyo horumarka iyo isdhexgalka bulshada reer jubbaland in laisku wada horteen marwalba erigii taasaan ku soo celinayaa axmed baa soo noqonaya haddee novembarka novembar intaa naga xigto wakhti badan baa naga xiga allahana gaarsiiya hortaa leeyahy midda kale ku ahayn waayahay xildhibaan aad baad umahadsan tahay gabagabadan kusii siqeynaa xalka muxuu ku jiraa mucaaradka se xalka maxay u arkaan xildhibaanka laftarkiisu min hal su'aal ayaan idin weydiin doonaa dhammaantiin iyadoo gabagabada barnaamijka aynu soo gaarnay brofesorkan aan ku soo gabagabayn doonaa laakiin cabdinaasir xalka muxuu xal ku jiraa xalka muxuu kuula muuqdaa xalku wuxuu ku jiraa waa cadii xalku wuxuu xalku ku jiraa waxay tahay in dadkan layskugu yimaado oo doorasho hufan loo qabto ninkii calafkiisa ilaahay siiya asagay u taallaa walaalkii shire ma aanaan sii gaarin waxaan la sii gaarin cilmiqayb ma ah markuu leeyahay waa runtii waa cilmiqayb ma ah laakiin anna waxaan haynaa xogta iyo siyaasadda iyo sirta hoosaan ogna xildhibaanada shalay lacagta wixii loo siiyey maanta wax lacagta loo siinayo mushaar joogtaa ma qaataan anagu laakiin annaga laakiin xalka aan rabno waxay tahay in doorasho hufan intay dhacdo xildhibaanku uu mushaar joogta yeesho uu deegaan joogtaa uu matala u yeesho middaan u soconno waa middaa waxaan ku dhihi lahaa qor ku dari lahaa war dadkani waxay u baahan yihin mar walba cadaalad bay u baahan yihin hal guri xildhibaanku wuxuu yidhi in lala taliyo waan diyaar baan unahay talada uu sheegaya waa runtii waa sax laakiin nin wasiirkiisa ilbaabka ka xidhay cidda la talinaysa waay cid kale lama talin karto aad baad umaasan tahay xildhibaan shire xalka muxuu kula muuqdaa
xalka waxaan jubbaland jubbaland waxay u muuqdaa annaga dhammaan reer jubbaland inaan gacmaha isqabsanno wixii khilaafa xagga iska dhigno qof kasta oo wax raba wanaag buu ku helayaa waana soo dhowaynaynaa dowlad aan mucaarad lahayna de dowlad mabahaba saaxiibada inay naga aragti duunadaan diyaar baa una waa soo dhaweynaynaa laakiin aragtida ha noqoto mid dalka iyo dadka wax u tarayso innagana waxaan ku qaldannahay dodolaalada ayna tusaan ayaan hortayaan u aragnaa waxaan rabnaa inay soo dhowaadaan nala shaqeeyaan dalkooda dib ugu soo noqdaan dib udhis dalka ka shaqeeyaan amniga iyo horumar ka shaqeeyaan si wanaagah taasaa anagu xalku arnaa waana soo dhaween gooshana way fidsan tahay aad baad umaasan brofesore aqoon-yahankii gobolkaa tahay maxaad ku talin lahayd xalkas muxuu ku jiraa gabagabadii
horta aniga dhinaca bulshada markii laga eego bulshadu dee adeeg bay u baahan tahay in la caawiyo xaalad adag baa lagu jiraa hadda ilino iyo waxbaa laga cabsanaya fatahaada inay dhacaan roobal xoogan sidoo kale dadkii abaarihii hore waxay leeyahan ba waxba loo qaban maciishadda way kacaysaa dadka inkamka ee dakhli waa yaryahay horta marka hore waxaan qabaa in dadweynaha xaggiisana afkooda ku hadlaya waxay u baahan yihiin in sidan si ka fiican adeegu noqdo lana joojiyo arrimaha emergensigaha degdega ee loo bedelo bulshada iyo waddanka horumar in laga shaqeeyo dhinaca siyaasadda waxaan ku talinayaa marka hore barnaamijkan political reconciliationka ama dibashisiinta siyaasadeed horta inuu sii socdo oo wadahadalladu aanay istaagin xataa aqollada diidane bannaan ka jirta guud ahaan inaan wadahadallo istaagin wadahadalkan waxbuu sii bogsiiya waxba ma halleeyo arrinta u dambaysa oaan qabaa waxay tan ku talinay dalkan ammaan buu u baahan yahay haddaan waddankan amniga wax laga qaban oo nimankaas waddanka jarjaraya wax laga qaban waxba lama qaban karo doorashona ma dhici karto horumarna ma dhacayo adeegna ma la bixin karo guud ahaan midda u dambaysaan faraya waxay tahay guud ahaan soomaalida xataa ma ka codsanayo waan faraya sababta waxaan isleeyahay waa markii u dambaysayo way dhici karta hadda oday baan ahayo inaan mararka qaar fursado dambe helin ilaahay baana ku caalima laakiin waxaan jeclahay maanta madaxda soomaaliyeed ama kuwa soo socdaa in xoogga la sara waddankan in amni laga dhigo dalkan haddaan ammaan helin waxba waa iska hadal miiskana ku dhex hadlaynaa laakiin intaynu israacno ma gaari karno meel hebla annagoo ammaankaana cabsi ka qabin aad baa mahadsantaha waayahay aad baad umahadsan tihiin gebagabada barnaamijka faaqiidaha toddobaadka ayaa dhegaystayaal la soo gaaray ee v o a oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose barnaamijkan waxaynu diradda ku saaranay khilaafaadyadii siyaasadeed ee hareeyey maamulka jubbaland iyo sidoo kale siyaasiyiinta ka aragta duwan maamulka ee dibadda uga maqan gobolka iyo sidoo kale kuwii dhowaantan la soo xareeyey barnaamijka waxaa igala qaybgalayay oo aan si weyn ugu mahad celinayaa brofesor cabdulaahi sheekh shaafic cabdulaahi sheekh shaafici oo ka mida aqoon-yahanada gobolka iyo sidoo kale xildhibaan shire coley oo ka mida mudanayaasha baarlamaanka jubbaland iyo sidoo kale cabdinaasir caliraage oo ka mid dadka sida weyn uga soo horjeeda maamulka guud ahaan intaas ayaan barnaamij kusoo gebagabanaya tan iyo jimcaha dambe nabadgelyo
sanadkaasi wuxuu ahaa aadan maxamed salaad oo soo jeedinayay barnaamijka faaqidaada toddobaadka haatana waxa aad ku soo dhowaataan barnaamijka umuuraha islaamka waa kan cabdixaafid awal ismaaciil
kulanti wanaagsan idilkiinba akhyaartana dhegaysanaysa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba booqashadii ugu horraysay ee wasiir israa'iil ka soo jeeda oo xil hayaa ku booqday sacuudiga waxa ay kor u qaaday suurtagalnimada in riyaad iyo tel afiif ay u jihaysteen inay yeeshaan xidhiidh diblomaasi xaqiiqdu waxay u muuqataa in heshiis soo ifayo su-aashu waxay tahay goorma su-aashu maaha ma dhacaya su-aasha ugu weynina waxa ay tahay yaa noqonaya injineerka nashqadaynaya xidhiidhka labadaasi dal yeelanayaan qadiyaddii falastiin maxaa iska beddelaya ma ka faa'iidi doonaan xidhiidhka diblomaasi barnaamijkeenna ayaynu ku eegaynaa waxaan ahay cabdixaafid subax wanaagsan dhammaantiin kuna soo dhowaada barnaamijkeenii amuuraha islaamka saddexda jilayaasha ah ee la filaya inay arrinkan ka dhex muuqdaan maaha saaxiibo isku dhow oo sirta isku qarsada maaha dad kala maqan dhinaca kale mana aha saaxiibo asxaan oo midba midka kale u samaynayo qoloba danteeda gaarka ah ayay wadataa madaxweynaha maraykanka joe biden oo jilayaasha ka mid ahay waxa uu doonayaa inuu u muuqdo aasaasaha heshiiska waxa uu u arkaa guul muhiim ah siyaasad arrimaha dibadda ah oo u soo hoyatay ka hor doorashada sanadka labada kun iyo afariyo labaatanka ma jiraan guulo uu la shirtago marka ololaha doorashadu bilowdo dhinaca kale ma doonayo in sacuudigu ku dhowaado shiinaha inta aynaan eegin danta israa'iil ugu jirta xidhiidh diblomaasi oo ay la yeeshaan sacuudiga riyaad maxay ka faa'iidi doontaa xidhiidh ay la yeelato dalkaasi sacuudiga oo isu dhiga inuu yahay hogaanka dunida muslimka wadamada islaamka ah ee iyagu diidan in israa'iil xidhiidh diblomaasi ay dowladaha muslimiintu la yeeshaan siday u arki doonaan xidhiidhkaasi labadaasi su-aalood ayaan weydiiyey maxamed cali oo ah falanqeeyo degan magaalada helsikni ee dalka finland haddii uu soo gabagaboobo heshiiska israa'iil iyo sacuudigu sacuudigu wuxuu ka doonaya israa'iil hadda feriska kow waxa weeye in mataqan dadka reer falastiin daanta galbeed iyo gaasaba in noloshooda la hagaajiyo dowlad hoosaad la siiyo in nidaamka dowladda falastiin la mideeyo oo hal maamul oo aan kala qaybsanayn lahayn lagu mideeyo inay sacuudigu ay mataqaanaa ay hay-adihiisa samafalku ay ka shaqayn karaan dhulka falastiin inay la booqan karo mataqaanaa baytulmaqdes in sacuudiga israil isla gartaan in sacuudi nuclear samaysan karo oo xagga korontada ah in sacuudiga israil isla shaqaysan karaan xagga amniga shidaalka xagga amniga kombyuutarada kala shaqaynta beeraha biyaha marka wuxuu doonayaa sacuudigu inuu mataqaanaa maadaama meesha saddexaad ee barakeysneed ee israil ku taallo oo baytulmaqdis ah marka inay mataqaanaa muslimiinta maka iyo madiine iyo baytulmaqdis marka sacuudigu wuxuu doonaya inuu liid u noqdo kontonka sano soo soco dowladda muslimka marka wuxuu u arkaa inuu colaado iskax yareeyo marka taasaa ugu muhiimsan hadda israa'iil inuu kala shaqeeyo dadka ka faalooda siyaasadda maraykanka qaarkood ayaa aaminsan in aanay madaxweyne biden ahayn ahamiyaddiisa koowaad marka la eego dadweynaha maraykanka oo badankoodu aanay dan ka lahayn sacuudiga iyo israa'iil iyo heshiis ay yeeshaan iyo arrimaha bariga dhexaba oo codkooda ku bixin doona arrimaha dalka gudihiisa haddii aynu usoo noqonno israa'iil hogaamiyaha dalkaasi benjamin netanyahu waxa uu doonayaa inuu taariikhda ku galo ra-iisul wasaarihii xidhiirka diblomaasi la sameeyey dalka ugu qaniisan dunida carabta iyo afar dal oo kale oo muslimiina heshiiskan wax ma ka bedeli doonaa haddii aynu eegno qadiyadda falastiin su-aashaasi ayaan weydiiyey cabdinuur faarax maxamed oo ka faalooda arrimaha islaamka degana magaalada faransiisco ee dalka baraaziil sida guud waxaan isleeyahay qadiyadii falastiin ee ahayd inay dowladnimo helaan ay u madax bannaan yihiin wax weyn kama tarayso waxaase laga yaabaa in hay-adaha sacuudiga arrimaha biniaadanimada ka shaqeeya ay ka dhex shaqayn karaan dhulka falastiinta oo gudaha u geli karaan iyo meelaha falastiinta iyo israaiil ay wada degan yihiin waxaa kale oo ilaa aan aada loo xaqiijin ay sheegayaan in sacuudiga uu martiqaad u fudiyey madaxweynaha falastiin maxamed cabaas oo arintan iyo qadiyadan laftigeeda uu kala hadli doono marka waxyaalahan o dhan hadii laisku soo duuduubo oo ay xaqiiq noqdaan sacuudi carabiya iyo israaiilla ay arin diblomaasiyadeed oo siyaasad yeeshaan waxaa laga yaabaa inay fududayso arrimaha bini-aadamnimada ee meelaha ay falastiinta iyo dhulka falastiinta ay degan yihiin waxaa kaloo laga yaabaa wada hadal ka culus wada hadaladii hore oo falastiinta iyo israa'iinta ay wada geli jireen in sacuudigu uu ogalxaar u noqdo oo ay yeeshaan taasna waa laga yaabaa haddii aynu u soo noqonno sacuudiga maxamed bin salmaan ma wajahayo doorasho isbahaysi weyn oo ka soo hor jeeda oo siyaasadda ku cidhiidhaya ma jiro haddii uu galo khalad diblomaasiya oo weyn xabsi ma gelayo uma eeka inuu si indhola'aan ah ugu degdegi doono heshiis kasta oo lala geli doono israa'iil waxaa ku degdegay waddammada imaaraadka iyo baxrayn oo lagu dhaleeceeyey arrintaasi intaasi ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii amuuraha islaamka anigoo ah cabdixaafid cawal ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raalli ka noqdo sidaas iyo jibca wanaagsan
galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay halkaad weli nagala socotaanna waa washington haatana waxaad ku soo dhowaataan heestan
nasiib yahow maad samayn markaa dadka nooca badan naqaysay tiri midaan noloshu waxay tahay aqoon kaliyaay nabarada waqtiga nitaaqada waanu mugtee macantaba nidar ila saxiix jacaylada naafada nabiibkiyo xaasin kaliyaay nabarada waqtiga nitaaqada waanu mugtee macantaba nidar ila saxiix jacaylada naafada nabiibkiyo xaasinka u noqon maayo naftayda ay dirqiin u jeer baad niyo jabto qalbigu ay yaranaastee hay jabi ruuxin neceb hay jabi ruuxin neceb aanu naxariis kalgacal naskeexa ku soor lahaa wadnaa ku nagay lahaa naftiga ku xariiq lahaa aanu naxariis kalgacal nasteexa ku soor lahaa wadnaa ku nagay lahaa naftiga ku xariiq lahaa waqtiga nacabigu dariyo ookaygow imane cadaayigu nabay qobka dibkayga ku naaxayo naciyo xumo waan mutee mar kale hay beer nuglayn waqtiga nacabigu dariyo ookaygow imane cadaayigu nabay qobka dibkayga ku naaxayo naciyo xumo waan mutee mar kale hay beer nuglayn
heestaasi uu qaadayay cabdicasiis kalaaji waxaa ugu dambeysay idaacaddeenii galabta iyo wararka v o a halkan markale kulmi doonna waa anigoo ibraahim xasan daanduroyoodle nabadgelyo